Radioga Hidad.
somalilan ayaa markii ugu horreysay bilaabaysa diiwaangelinta dadka dhinta ka hor inta aan la aasin iyo caruurta dhalata isla xilliga ay dhashaanba taasoo la sheegay in looga dan leeyahay in lagu jaangooyo adeegyada nolosha loogu baahan yahay loolana socdo tirakoobka dadka warbixintaasi waxaa faahfaahinaya cabdishakuur xaaji maxamed muuse hawshan diiwaangelinta ah oo ay fulinayso wasaaradda caafimaadkii somalilan oo kaashanaysa hay-ado maxalli ah iyo kuwa caalami ah ayaa bartamihii toddobaadkan lagaga dhawaaqay kulan ka qabsoomay magaalada hargeysa madaxa wacyigelinta wasaaradda caafimaadka dhaktar cali sheekh oo kulankaas ka hadlay ayaa sheegay in qorshahani qayb ka yahay diiwaangelin somalilan laga bilaabayo horaanta bishan mey oo lagu sugayo tirada rasmiga ee dadka ku nool somalilan hase yeeshee tan ee tahay qayb wasaaradda caafimaadku ay gaar u fulinayso qorshahan diiwaangelineed oo wasaaraddu sheegtay in lagu bilaabayo wacyigelin dadka la siin doono oo ay ka mid tahay in hooyooyinku ay carruurta ku dhalaan goobaha caafimaadka si tirada dhalashada ee saxda ah loo helo ayaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dhaktar cismaan axmed waxa uu iftiiminayaa muhiimadda ay diiwaangelintani leedahay qofka ee kusoo kordha ee dalkeena iyo inta ka baxdaba iyo sababahay dhigtaa sidii hore loo sheegayba laakiinse qorshahan macluumaad raadintu waa wasaaraddu waxa ay doonaysa iminka ay hadafkeeduna wax weeye annagoo sarum samaynay qorshihii shanta sano ahaa ee ahaa health strategic plan plankaasoo shan sannadood ama ama waxqab qorshihiisa shantii qorshe shantii sannadood qorshihii aanu u samaynay wasaaradda caafimaadka aanu ku horumarinaynay adeegyada kala duwan taasoo markaa ay isugu jirto marka ugu horeysa inaanu marada hello macluumaad cusub markaasaan ku qorsho daynayna
waxaa kale oo mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadku ay sheegeen in sida oo kale la tirakoobi doono xabaalaha dadka lagu aaso si loo helo tirada guud ee dadka dhinta axmed cabdi wacays oo ka mid ah ururada bulshada ee somalilan ayaa isagu qorshahan ku tilmaamay mid wax ku ool ah soona dhaweeyey anigu arrintan waan soo dhaweynayaa waa waxay muujinaysaa haykal dowladnimo waxay muujinaysaa in maalinba aynu tallaabo qaadayno aynu qaadaynaa dee maxaa la yidhahdaa dhasha wanaagsan ay keenaysaa in xukuumadaha ama tan joogta ha noqoto ama ta cusub ee dhalan doonta ha noqoto in ay maxaa la yidhahdaaye qorshaha ay usii samaystaan maxaa la yidhahdaaye tirada maxaa la yidhahdaaye haddii tirada dhalanaysa ay badato qorshayaal la sameynaya way noqon doontaa diiwaangelintan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee somalilan laga hirgeliyo ee lagu sugo tirada dhalashada iyo dhimashada sida ay sheegeen mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee somalilan